xulafada maraykanka ee waqooyiga bari ee suuriya ayaa si weyn waxa ay uga walwalsan yihiin turkiga oo wacad ku maray in uu weeraro militariga ama weerar militari cusub uu ku qaado gobolkaasi iyaga oo ka digay in arrintaasi ay dhiirigelin karto inay dib u soo xoogeystaan dagaalyahanada ururka daacish maxamed colaad xasan ayaa warbixintan ka diyaariyo soo jeedinaya
madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa ku dhawaaqay wareegtada cusub ee howlgallada horaantii toddobaadkan isagoo ballan qaaday inuu ballaarin doono aagga laga ilaaliyo ammaanka turkiga ee gudaha siiriya ee hadda soddonka kilomitir gaaraya laakiin saraakiisha golaha amniga ee turkiga ee howlgalkan qorshaynaya ayaa sheegay in howlgal kasta oo ay ka fuliyaan xadka labada wadan aanu dhaawici doonin qarannimada iyo madax bannaanida dhuleed ee dalka jaarkale ah saraakiil ka tirsan xoogaga kurdiyiinta ee la magac baxay kurdiyiinta dimuqraadiga ah ee suuriya iyo garabka siyaasadda kurdiyiinta ee s d f ayaa v o eda u sheegay in soo gelitaanka turkiga uu sababi karo musiibo kale oo ka dhacda waddanka suuriya kurdiyiinta ayaa ku cambaaraynaya turkiga inuu isku dayayo in howlgalkiisa militari uu diiradda ku saaro dagaal uu iyaga kula jiro intii bay yidhaahdeen uu beegsan lahaa ururka argagixisada ee daacish kurdiyiinta ayaa ku doodaya in duulaan uu turkigu ku galo siiriya uu horseedi karo inay baxsadaan maxaabiista daacish ee ku xidhan xabsiyo ku yaala gobolka oo ay hadda ku jiraan ilaa iyo toban kun oo dagaalyahanada dowladda islaamiga ah iyo inay dib isu soo abaabulaan kooxdaasi hawsha sugidda amniga xabsiyada ma ahan mid fudud sidaasi waxaa v o eda u sheegay sinaam moxamed wakiilka maraykanka ee garabka siyaasadda golaha dimuqraadiga suuriya ee loo soo gaabiyo s d c haddii turkiga uu howlgallo militari ka bilaabo waqooyiga bari suuriya daacish waxay u noqonaysaa fursad wanaagsan oo ay ku guulaysan karaan howlgal kasta oo lagu soo furanayo dagaalyahanada uga jira xabsiyada aan ilaalinno ayuu yidhi sinaam maxamed saraakiil kale oo s d c ka tirsan ayaa ka digaysa in isis ay sii xoogaysanayso iyagoo intaa ku daray in afar bilood un laga joogo markii ay kooxda argagixisadu weerar ku qaaday xabsiga alsina oo ah xabsi kumeel gaara oo lagu hayo qiyaastii afar kun oo dagaalyahanada isis ah durbo kurdiyiintu waxaa ku sii kordhay walaaca ay ka qabaan xogaga uu turkigu taageero ee waqooyiga siiriya oo ku bilaabay weeraro ay u adeegsanayaan diyuuradaha aan duuliyaha lahayn saraakiisha s d c da ayaa sheegay inay la xiriireen maraykanka si ay u muujiyaan cabsida ay ka qabaan duulaanka turkiga fariintan oo si weyn uga soo cusboonaatay washington oo werwarka u gaaray waxaan aad uga walacsannahay ku dhawaaqista turkiga ee ah in ay doonayaan inay kordhiyaan dhaqdhaqaaqooda militari ee waqooyiga suuriya sidaasi waxaa suxufiyiinta u sheegay khamiista lasoo dhaafay xogayaha warfaafinta ah wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka john kirby kirby waxa uu sheegay in bentagonka uu maalin walba la xiriiray saaxiibadiisa kurdiyiinta kuwaasoo sheegaya in isis ay weli tahay khatar jirta saraakiisha diblomaasiyadda maraykanka ayaa sheegay inay sidoo kale xiriir la sameeyeen turkiga iyagoo u sii maraya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo safaaradda maraykanka ee ankara si ay u ogaadaan waxa uu turkigu qorshaynayo balse hafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ned brice ayaa toddobaadkii horaantan uga digay turkiga inay dhaqdhaqaaq cusub oo militari ka bilaabaan waqooyiga suuriya maraykanka ayaa waxaa suuriya ka jooga ciidamo lagu qiyaasay sagaal boqol oo askari si ay u taageeraan howlgallada ka dhanka ah isis qiimeynta maraykanka ee duulaankii hore ee turkiga ee waqooyiga suuriya ee labada kun iyo sagaaliyo tobankii dhacay ayaa lagu soo gebagabeeyey in weerarka uu u oggolaaday laba boqol oo maxaabiis isis ah inay baxsadaan islamarkaana kooxda isis waxay ku heshay fursad iyo nafis ay dib isugu soo xoojiso
maxamed colaad xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinaya